magaalada wajaale ee xarunta somalilan ayaa laga dayrinayaa nadaafad xumo ka jirta goobaha ugu muhiimsan sida goobaha ganacsiyada suuqaqa waaweyn iyo haraha biyaha laga cabo ugu horeyna shabakada wararka ee wajaale news oo u kuurgalaysa arrintaasi ayaa booqatay goobaha biyaha laga dhaamiyo ee magaalada tog wajaale ee xarunta somalilan baliyada magaalada tog wajaale ayaa u muuqda kuwo aan nadaafad ka muuqanin waayo dadka xoolaha iyo xayawaanada kale ayaa isugu yimiday goobta biyaha laga cabayo waxaana intaasi dheer dabaasha caruurta biyaha ay ku dabaalanayaan ishii aragtaa kuma qancayso in ay cabto ama ay wax kale u adeegsato laakiinse dadkan ku nool magaaladu uma daarna inay ka qaadi karaan xanuuno ama dhibaatooyin kale kala kulmi karaan biyahan aanay nadaafadoodu saxda ahayn haddaba ugu horeyn waxaan waraysii la yeeshay daahir xadi oo ka mid ah dadka degan magaalada tog wajaale kana mid ah dadka ka ganacsada biyaha baliyada dee xanuunka xanuunka kolba baasha kolba isha arkaysa unbaa ku dhaqmaysaan kolkaa kuwaasoo noo biyaha wax dhaama ma haynaba dee hay aw jaamaca baa la yidhaahaa waa balliga ugu nadiifsan magaalada ilaa saddex sannadood waan ka dhaamiyaa saddex sannadood marka marka matalan biyahana guraan halkee biyo kale lagaa doonta wallahi waxaan ka cabnaa kaa kalaa ka cabnaayo qunankii magaalada oo dhana qunankii magaalada kaa kalaa ka cabnaa marka dawladda hoose iyo laamaha kale ee halkan dawladda xafiisyada kule miyaanay ogeyn ama intaad u Waa isku cabateen ogyihiin.
miyaydaan een, een, een, kala hadlin ah, sida nadaafadda iyo caafimaadkiina baad uga waa ogyihiin way hortagtaan iska indhatiraa dawladda hoose lafteedu way iska indhatirayaan wax dawladda u aragtaa qunanka magaalada galo oo dhan haddana waana cabnaa hay marka biyaha daaminaysaan ilaa halkeed gaadhsiisaan Dee merinteeda magaalada ilaa saddex magaalada guddi wala gaadhsiinaya dee magaalada kaleba ceelba shaqo kuma laha xareeddaa mooyaane
Ee, marka lacag intee leeg baad fiirsaan idinka maxaa laydinka siiya labaatan baa siinaa anaguna shan riyaal baan lagu shan riyaal baan laga qaadaa kolkaa labaatan riyaal baa gaari ximaar walba waxaa noogu jira labaatan riyaal baa noogu jirta kolka masaasaa masaariifta uga eegnaa uga daynaa
Een, dawladda somalilan maxaa fariinaad gudbinaysa dee dawlad ceel inaa u samaysa bilaadanka intaa yaree guga unbaa maaragtay unbaa unbaa biyahaynaa jiilaalka oo dhan wax alla meelaa ka cabna ma hayna daantaasaa tagnaa etoobiya oo daantana sankaa nagu soo dhufataa dawladdiina dawladdiina ceel haynay samaysayna tidhaahaa kolkaa dawladdaa si fiican maaragtay si deg dega ceel haynoogu samayso daahir xadi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay dhib weyni ka haysato goobaha caafimaadka waxa uuna sheegay in m c h dhowaan la sameeyey aan la furin Ma fu- halkaa halkaa weli xaruntii lama furin weli islaanteeda dhalaysa is- umulisa u doondoonnaa tafoolanaysa umulisa u doondoonna habeen oo dhan Ay, taasoo weliba nagu taasoo weliba inantanoo lacag gooniya naga qaata ka yara iyo inankana lacag gooniya naga qaatoo qiimaysata iyadu lafteedu Een, markaad lacag gooniya markaad leedahay qiimaysanayso een, wiil iyo gabadh buu kala Aa, saaraysaa.
wiil iyo gabadh baa u kala saaraysaa labadiiba qiimaysanaysaa ninkiina gooniya keebaa lacag badan dayna kaa qiimo yaa lacag badan
marka een, dadka kale ee xusuusta een, iyaga halkeed geysaan dee farmasiyadan baa farmasiyadan baa ge-
sidoo kalena waxaan isna waraysi la yeeshay wiil magaciisa kusoo koobay maxamed waxa uuna ka waramayaa ceelasha biyaha ee ku yaala magaalada tog wajaale haddaba shabakada wararka ee wajaale news oo arrintaasi u kuurgalaysa ayaa waxa uu waraysigii u dhacay sida magacayga oo maxamed ah ceelka aan ka dhaamin oo iska wanaagsan yahay wax dhiba ku- kamaanu arag kolkaa saas weeye
biyaha xagga nadaafadoodu siday yihiin biyana nadaafadoodu way iska fiican tahay kolka marka ceelkan de- ma dadka qura ka caba ma xoolaha mise dhammaan dadku intu way ka wada cabaan dadku wax cabay iyo wax aan cabinba waa laleeyahay xoolahuna waxa ka caba way jiraan laakiinse kuma badna xoolo
marka xoolaha ma meelo gaara laga waraabiyaa mise xoolaha lagu soo daayayo sidan aad idinkuna uga dhaaminaysaan bay uga cabaan xoolaha kolka kolkay biyo la-aani dhacday balayaada kale madhaa waa lagu soo daayaa laakiinse kol kale lamaba keeno
marka xagga caafimaadka iyo biyahan sideed maydaan wax ku noqonaynin may waxba wax ku noqda maanu arag laakiinse waa la biyaa wax badan oo iska wada laswada dhexgali way jiraan
adigu muddaintee leeg baad halkan ka dhaaminaysay ilaa muddo laba sanadooda
labadaas sannadood eed ka dhaaminaysay ee, maxaa isbedela ku yimid ee xagga biyaha hadday nadaafadooda tahay maxaa laakiin nadaafad darro ku yimid xagga nadaafadda waxba kuma weyn laakiinse biyaha biyo yaraanba yaa ku timidega uu uu dhammaadaa markaa dhoob- dhoobiya waxbuu leeyahay iyo badan baa ku biirta
marka muddo intee leeg ba ay biyuhu ku jiraan
muddo ilaa ah, kolka hadduu roob ka qaado eegasidan kaga daayo muddo ilaa shan bilooday ku jiraya
Een, markay kolkuu buuxsa welibana dee eegas kolkay sidan oo kale tahay maahan
markay biyuhu dhammaadaan marka halkee aad biyo ka doonataan
dee meelaha unbaa la joogjogaa biyo kolkaa biyo sidaas- kolkaasoo ugu daranba biyo lamaba helo
Een, dadka in halkan intee loo ku nool ee magaalada wajaare intee lagu qiyaasaa laakiin dadka halkan ku nool oo dhan dhammaantood ce- ceelashan bay ka cabaan halkan unbay ka cabaan ha badigda dhammaantood dadka somalilaanta ilaa daantaa wax yarbaa iyo ceelka cababay halkan unbaa la wada cabaa badiga
marka ee, sheegtay mise ceel ayaa ku yaala een, halkan wajaare
ma wajaale dhexdeeda mise ballay mise ballayaha dee laba ballay unba waxaa agsan ku yaalla kuwa kale waa wax yaryaroo ha- hara yaryaroo markaa dhammaado weeyaan labadan ballay kan iyo kaana lama cabo badiga kan iyo kaas unbaa ku yaal kaasina habeeyey qash
Een, marka maxaa fariin aad u gudbinaysaa bulshada iyo ummadda caalamka
dee fariinta sidaas baan waxaan u gudbinaynaa si si fiican in iska fiican yahay laakiinse wuxuu ku xum- waxay ku xumaatay kolkaa uu dhammaado meel aan laga cabaana jirin intaa yarna biyuhu isino sidaas iskaga wanaa iyo fiican iska fiican yahay
cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaale news magaalada tog wajaale